إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabad isugu jirtay dooro loo soo xiray macalimiinta shabeellada dhexe iyo bandhig lagu qaybinayay muqararka dugsiga dhexe ayaa ka dhacday qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe wasiirka owqaafta iyo diinta ee dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhaqan xumada baahsan ee ka jirta magaalada muqdisho in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay xadka ay wadaagaan maali iyo burkina faso intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka faahfaahinta warkaasi waxaa halkan kasoo jeedinaya waryaheena maxamed ciise dab ayaa waxa uu ka kacay kaalin shidaal iyo maktabad oo ku taala degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dabkan ayaa sababay matoor horyiilay kaalinta shidaalka waxaana jira khasaare hantiyeed haddaba waxaa arrintan inoo sharaxay milkiilaha maktabadda gubatay allihii hantidan marka hore isii haddana qayb ka mid e waxawaaye uu ibtilayga qaatay waxawaaye baalka leeyahay baaba aadan waxawaaye shakhsiyaddeeda waxawaaye wax nafsadeeda iyo waxawaaye waxay gaadhaysa ma jirta mar labaadna waxaan u mahad celinaya dadka muslimiinta oo gurmadka ii soo sameeyey meel walba ka imaaday oo dhammaantoodna waxawaaye waa u mahad celinaya uu horeen haddaan ku bilaaway dabku wuxuu ka bilaawday matoor yaroo celidaysnaa oo bannaanka yaale oo dabkii ka kacay wuxuuna soo gaaray shidaal yaroo bannaanka lagu dhaaminaya uu soo gaaray alxamdulilah waxawaaye hantidii inteeda badan waxawaaye ilaahay uu ii badbaadiyey in yar unbuu waxawaaye bahalka la yihahdo baaba'day dadka muslimiintana waxawaaye gurmad aad iyo aad u weyn ay isoo siiyeen sidoo kale waxaa isna halkaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balli isagoo sheegay in dabkan demintiisa ay ka qayb qaateen bulshada ku dhaqan degmada jilib isagoona u duceeyey dadkii ay halkaa hantida kaga gubatay waxa weye ninka waxay maktabadan iyo xoolahan iskale waxaan leenahay beddel khayr qaba allaha siiyo amiin ahay inta ka shaqaysay oo xooggooda iyo caqligooda iyo biyaha iyo laalaabashada oo haweenku kaalin weyn ay qaateen waxaan leennahay iyagana xooggooda allah u barakeeyo waxaan leennahay xoolihiisa allah u barakeeyo amiin dhaaya xoolihiisa allah u barakeeyo dubagtabadiisa allah u dhiso shidaalkiisa allah u labalaabo inta badan dabka ka kaca goobaha ganacsiga iyo guryaha ayaa waxaa sababa koronto iyo waxyaabo kale sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheena zakariya cumar munaasabad isugu jirtay dooro loo soo xiray macalimiinta shabeellada dhexe iyo bandhig lagu qaybinayay muqararka dugsiga dhexe ayaa ka dhacday qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada dhexe munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si heer sare loo soo agaasimaya waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf isugu jiray culummo waxgarad ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda ayaana waxay isugu jirtay dowro loo soo gebagabeeyey macalimiinta iskuullada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale bandhig lagu qaybinayay muqararaadka dugsiga dhexe munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay marti kala duwan waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe nabadoon macalin xuseen faraweyne oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ahna nabadoonka guud ee beesha abubakar gaabane ayaa ka mid ahaa martidii ka hadashay munaasabadda waxaana uu munaasabadda ka jeediyey kelimad u badneed mahadcelin bacdallaahi subxaanahu wa tacaala waxaan aad ugu mahadcelinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin xafladan iyo khayrkaana horyaalloon u jeedno indhahaynu hayso soo diyaarisay ilaahay subxaanahu wa tacaala mansilkay ka rabta allah ka gaarsiiyo jannona ilaahi subxaana wa tacaala ahad kastoo ka mid a allah ha gaarsiiyo hana geliyaan leena ilaahi subxaana wa tacaala gaalada ha naga jebiyo uma kadib waxaan aada ugu mahad celinaynaa maktabu tarbiya watacliim manhajkaanna hoshaa la soo diyaariyey aadka aadka u wanaagsan muqararkan soo diyaariyey dugsiga dhexe dugsiga hoosena way soo diyaareen waana laga aflaxay in badan way og tahay qof moog loo sheegi maayo qofta ogu way og tahay qoftii indheera ku aragtana way aragtay halkaana waxaan rajaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala in laga aflixi doono intaas kadib waxaa isna markiisa hadlay oo fursadda la siiyey nabadoon mukhtaar dhuubow oo isna ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe waxaana soo gaaray dhaxalkeennii kaasoo ahaa dhaxalkii nabi moxamed oo ku saabsanaa kitaabka iyo sunnada haddii maanta aan helnay muqarar waafaqsan kitaabka iyo sunnada ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaana sugaynay muddo aad u dheer ayaana sugaynay oo ummaddaanu ay ku soo jirtay mugdi fara badan ay ku soo jirtay waxna lagu bari jiray luqad aysan asal u lahayn oo laga soo waariday waddamo gaala ah maanta haddii aan helnay luqatulqur'aan oo ah luqadeennii oo ah luqadii uu ku soo degay kitaabka munasalka ah ee qur'aanka ilaah baan uga mahad celinaynaa maanta inaan helnay ugu dambeyntii waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah macallimiintii ka faa'iidaysatay dowrada waxaana ay ka warramayaan waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada iyo muddada ay u socotay qaas ahaan marka aan usoo laabto marka aniga wixii aan ka faa'iidaystay dowladan wax badan oo aan la soo koobi karin oo u dhigmo labada maalmood in laba sano ay lamid aheeday wax aan faa'iidi lahaa wax lamid a aan kasoo faa'iidaystay waxaa iiga baxay sidii aan ula tacaamuli lahayn ardayda iyo waalidiinta soo dirsatay waa nooga baxday hadba wax badan aan ka faa'iidnay duruusta ee aad ku qaadateen muddada labada maalin ee dowlada socotay waxaa ka mid ah fanu tacaamuli maca annaas macallimiinna waa aad tihiin oo arday iyo waxba la tacaamulaysaan bal ka waran darsigaas si gooni ah saameynta ama qiimaha uu ugu fadhiyo macalinka haddaan ka jawaabo su-aasha aadi tiri fannu tacaamuli maca annaas si gaara sida runtii waxay ahayd mowduuc aad loogu baahan yahay fannu tacaamuli maca annaas marka laleeyahay waa waa wixii loo igmaday bahda waxbarashada ilaan waxay la tacaamulayaan jiil soo koraya arday yaryar mustawahooda uu yaryahay kala heer sarre iyagu iyo waxaa laga rabaa inay daaweeyaan shucuuruhum dareenkooda dhan walba nafsaanigiisa wujdaanigiisa dhan walba marka mucalimku waxaa la dhihi karaa waa xaakimul usra dadka bulshada meesha degan oo dhan waa muxuu ahay boqorkoodi baa la dhihi karaa marka waxaa nooga baxay mowduucaas mid aada loogu baahan yahay inuu ahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu wadaa ololo kor loogu qaadayo heerka tacliimeed ee macallimiinta wilaayaadka islaamiga ah iyadoona marar badan sidaan oo kale dowraad loogu soo gebagabeeyey macallimiinta iskuullada ee wilaayaadka islaamiga ah waad mahadsan tahay sakariye wasiirka awqaafta iyo diinta ee dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhaqan xumida baahsan ee ka jirta magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa halkan nooga soo jeedinaya wariyaheena mahad cubayd iyadoo ay isa soo tarayso dhaqan xumada ka jirta magaalada muqdisho ayaa cumar cali rooble oo ah wasiirka waxa loogu yeero awqaafta iyo diinta ee dowladda federaalka ayaa ka hadlay fasaadka iyo dhaqan xumada ka jirta magaalada muqdisho wasiirka ayaa ka markhaati kacay fisqiga xooggan ee ka jira magaalada xamar gaar ahaan hoteelada ay degan yihiin madaxda dowladda federaalka halkaas oo ay ilaaliyaan askar ka tirsan dowladda federaalka haddaba waa kan wasiirka oo ka hadlaya dhaqan xumada baahsan ee ka jirta gobolka banaadir wadankii qaybo ka mid a dhibaato badanaa ka jirto hoteelada waxaa ka jira waad ogtihin meelaha qaarkood waxyaala aan fiicnayna ka jira oo aad iyo aad u xumaan badan oo carabkeena uu ka xishoonayo waxaa magaalooyinka qaarkood ku soo batay bahasha daroogada la yidhaah amba ha noqoto mid taabuumaa la yidhah miyaa ma aqaan afka la gashanaayo amba ha noqoto hadda ciyaal bajaajlaydii maalin weliba shira dhacay shilka maxaa u sababa waxaad arkaysaa ayakoo inta degeen laba wiil luuq istaageen midda midka kale oo wax ku duraay anaa indhahayga saar waa daroogo waa fawaaxish waa munkar in laga hortaga u baah hoteelada qaarkood waa ognahay waxaa soo baxay muddooyinkan sakdi dhexe markii la gaaro hoteello wax afkeena usa qaban ay ka socdaan wax la aqbali kara ma ah sidoo kale waxa uu ka hadlay dhibaatada ka dhalatay dhaqan xumada isagoona xusay inay intaas dheer tahay kufsiga haweenka iyo arrimo kale ma aqbali karna marka sidaad ay wax ku socdaan lama aqbali karo dhallinyaradaas cid kasta ee aragtaahi ha u caqli celiso ciddii aragtaahi ha soo gaarsiiso goobaha ugu dhow hay-adaha amniguna waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay ka dhiidhiyaan maamul ahaan iyo amni ahaan intaba in la yska gacan siiyo oo runtii la iska kaashado fawaaxishtaas xumaanta badanne ee socota inaan fiirsana ma aha sidoo kale ayadoo zinadu mar waliba ilahay agtiisa xun ay ka ahaada ayadoo haddana mar labaad cuqubo kale la sii gelayo oo gabdhihii la kufsanayo waxyaaba badanaa jira oo xumaan badanaa ka jira meelaha qaarkood dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ay uga hadashay dhaqan xumada ka jirta magaalada muqdisho zakiya xuseen axmed oo ah taliya ku-xigeenka ciidamada booliska dowladda federaalka halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay weerar ka dhacay xadka ay wadaagaan maali iyo burkina faso shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso ayaa lagu dilay toddoba kalena waa lagu dhaawacay weerar dhabagal ah oo lala beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamadaas kaas oo ka dhacay deegaanka taroodi oo dhaca xuduudda ay wadaagaan maali iyo burkina faso bayaan ka soo baxay xukuumadda ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada shan iyo toban askari iyo dhaawaca toddoba kale waxaana bayaanka lagu sheegay in kolonyada la beegsaday ay ahaayeen ciidamo gurmad ah bayaanka ka soo baxay xukuumadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan jidgalka ah lagu la-yahay toddoba askari kale oo ka tirsan ciidamada xukuumadda burkina faso marar badan ayaa sidan oo kale waxaa gudaha burkina faso iyo xadka ay wadaagaan ka dhacay weeraro lagu beegsaday ciidamada xukuumadda burkina faso kuwaas oo askar badan looga dilay kuwo kalena looga dhaawacay warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa